dhegeystayaal markanna waxaan idiin soo gudbinayaa barnaamijka dhaqanka iyo hiddaha axmed faarax cali idaaja ayaa soo jeedinaya
waa barnaamijkii dhaqanka iyo hiddaha ee laanta af soomaaliga ee v o l dhegeystayaal sida laga warqabo xoolaha ay soomaalidu dhaqan jirtay welina ay dhab u shafreecsataa waa geela looda iyo adhiga gammaanka ayaa wehelin jiray oo isagana ay jeef dhaqan jirtay inkastoo kun iyo sagaal boqol iyo soddonnadii wixii ka dambeeyey uu degaanka gabaabsi ku sii noqonayay gaadiidka matoor kale siday gumaystayaashu dalka u soo geliyeenba farda iyo baqlaba waa hore ayaa laga maarmay cidina maanta wax kuma fasho ma dameeraah iyaga unbaa dabar go'i waayee dhulka soomaalida waana kuma ladnayn weligoodii waaqoodna silic ku nool bay ahaayeen ariga oo weli ay soomaalidu si weyn u dhaqataa wuxuu u kala baxaa ida iyo riyo oo soomaalida qaarkeed ay ereycad u taqaan guud ahaanna dunida oo idil waa laga dhaqdaa waxaana loo dhaqaalaystaa hilibkiisa caanihiisa haraggiisa iyo dhogortiisa dirkaba markay arrintu soomaalida joogtana waxaa jira arrimo uu xoolaha kala dheer yahay oo tarankiisa degdega ahi uu ugu weyn yahay shan bilood oo keliya ayuu qaadaa halka geelu uu saddex iyo toban ka qaado lo'duna ay sagaal ka qaado xilligii la joogaba arigu waa saad aan sahal ku idlaan jiilaalka ayay rirmiyigu inta qashaan ku soo barbaxaan dayrta ama guga markuu badi u dhalo ee inta nurku samaada la caana diidana orgidiisa yaryar iyo baraarkiisa ayay birta saaraanoo dhayladooda ka haagaan markaas bay yar iyo weynba faraha dufan ku yeeshaan caanihiisa ayay dhay suusac iyo garoorba ku dhammaan oo carruurtana ku korsadaan waa la lushaa oo burcad iyo sixin fara badan bay kala soo baxaan kuwaasoo ay jilaallada u kaydsadaan si ay badarka ugu iidaantaan dhinaca kale halka ay adag tahay in hal ama awr uu qoysku keligii qasho adhigu waa ka hawlyar yahay oo qof keliya ayaa rira ama wanka gawrici kara haragga ka bixin kara dabadeedna intuu hilbihiisa googooyo karin kara ama suri kara fudaydka loo shafeecsado isaga oo ka hadlaaya waatuu sayid maxamed cabdullah xasan masafooyinkiisii qaarkood ku yidhi ari waa nin maradiisa masaguuga buuxdaa mar kalena tuduc ku jira gabay cali jaamac haabiid uu ula dan lahaa ayuu ku soo qaaday wax dheefka geela iyo ariga lagu qabo waa tuducii ahaa caanaha had iyo jeera iyo heeshi ramag baale qumbalala hagoogtiyo hilbiyo hawlyar ari baale hayinimo wax lagu qaata iyo ku hinji awr baale intaan haddaba ariga kala qaado si gaara aan iftiinka ugu daaro idaha iyo kaalintii ay kaga jireen nolosha reer miyigeennii hore dhib iyo dheef wax ay ku qabaanba iduhu dhulka soomaalida oo idil waa ku dhaqmaan waayo aragnimada biirtay sida lagu ogaadayse waxay ugu taran badan yihiin buurta dhereran raascasayr ilaa geyiga danaakilada carriga ka soo rogan ee dhaxanta leh gaar ahaan gobolka sanaag af soomaali ahaan xilliga ay xooluhu taranka u diyaarka yihiin waxaa la yidhaahdaa geeli waa abaaha qaatay lo'dii iyo arigiina waa orgoodeen hase ahaatee sidaan odayada degaanka ka maqlay sanaag iyo degaamada la ologo'a qaarkood idaha ayay gaar u soocaan markaas bay isugu warramaan idihii hebel waa sumladeen iduhu waa nugul sidaa daraaddeed ninkii dharmadoodu markay ku aadi doonto aan ka fiirsan waa dhaafaan xilli baa loo eegaa waxaa laga ilaaliyaa inay dhalaan diraac laga yaabo inay dheeraato markaasoo ay u badan tahay inta duuqaan inay dabar go'aan waxaa ugu fiican bay odhan jireen bartamaha dayrta inay rimaan dabadeedna seer maweydada guga ay dhalaan sidaas awgeed xilli ay malaynayaan in la doogsan doono mooye goor kasta sumalka kuma sii daayaan taasna soomaalidii reermiyiga ahaydi waxay u heshay farsamada xamilka loo yaqaan ee wanka lagu xidho inuu laxda rimiyana lagaga hortago dhinaca kale sumalka idaha laga celin waayo isna si kale ayay u furdaamin jireen malmal bay inta u qasaan ka waraabiyaan kolkaas buu qooq furaa olayaqaankii soomaaliyeed waxay odhan jireen saddex baa idaha baabi'isa suul suluf iyo sumal suulka waxaa loola jeedaa laxda dhashay haweenayda siday guga u maalayso caanaheeda sii macaansata oo aan ka fuqine xagaagana haruubka la daba taagnaata iyada oo ay nayshiina u dheer tahay suluftuna waa cambaar gasha oo u dhiganta cadhada geela iyo riyaha ku dhacda uskaga ayay sababsataa waxaana wax laga saaraa mooro aan loo saxar tirin oo lagu xereeyo dhul kulul oo la geeyo ama xilli roobaadkii hore oo aanay doogsan si wacanna u mayrmin waa laga daweeyaa halka ay cambaartu kaga taal oo badanaa garbaha ah ayaa dhogorta laga xiidhaa dufanna waa laga maryaa si hilibka iyo haraggu ay u kala fuqaan ninkii aan sidaas ula tacaalinna xedhadiisa waa ku yaraadaan waxa saddexaad ee ilaha u darani waa sumalka oo ah wanka rimiya kaasoo sidaan soo sheegay ay ku riiqdaan haddii xilliga lagu sii daynayo aan loo beeldayin oo inay sumal xadaan aan laga ilaalin waxaa la yidhi in reer berberaada ayaa jeel idihii ka le'deen kadib isaga oo aan xidigaha u eegin markuu iyaga iyo sumalkii faraha isaga qaaday bartamaha dhinaac dheeraatay kolkay wada dhaleen oo biyo iyo baadili'i ay la joogsadeen ayay huf iyo haraan jirin noqdeen maalintii dambe haweenaydii u dhaxday oo xerada maran la qaraacantay ayaa odaygii hiif iyo haaraan kula dhacday markaas buu uma garaabeen eeddeedii iska daafacay gabay uu tiriyey qaybo ka mid ah ayuu ugu sheegay isaga awgiis in aan idahoodii ku le'ane ay eersadeen abaartii gaagmareebtada ahayd ee uunka kala gaabisay tusaale wuxuu u siiyey xoolaha la dhaqdo geelii ugu adkaysiga badnaa oo awrtiisii ay weyda la kacela'dahay banankana ku wada baktiday ugu dambaystiina wuxuu ku tuuray su'aal ahayd hooy waad iga gardaran tahay ma anigaa geela baaba'ayne baarqabba u qumiyey mase anigaa sumal la ku sii daayey halkudhaggii tixdaa laga qabsaday ayaa wuxuu ahaa haddii awriya waad lagu ogaa heerye inuu qaado asuu wada habsaday hilimadii lagu hayaamayey oo uu so iyo hilibba gabay kaan ayaa u hayey dhegeystayaal barnaamijka dhaqanka iyo hidduhu maanta halkaa inoo jooga waa inoo toddobaadka soo aadanaya ku kale hadduu eebba idmo